lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormuud g lte yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
redio simba simba sii dhegahaaga ha ku siiso wararka sugan redio simba markaan daarnaba dig ma soo yaree madayax gacmeedku dacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
door wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha simba waxyaabaha ad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose qaramada midoobe ayaa xil cusub u magacowday ergeygii qaramada midoobe ee dowladda soomaaliya ay dalka ka cerisay hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo wafdigu hogaaminaya ayaa goordhow safar ku tegaya magaalada xudur ee gobolka bakool ciidamada kumaandooska xoogga dalka ayaa howlgalla xasiliinta amniga la xidhiira ka wada degmada balanballe ee gobolka galguduud xilli ay baadigoob ugu jiraan maleeshiyaad dil ka geysta deegaanka xirsi lugeeye maamulka gobolka hiiraan ayaa si kulul uga hadlay dad isugu jira shacab iyo askar ciidamada dowladda deegaanka ay ka afduubteen xadka etoobiya ee gobolka hiiraan ciidamada dowladdu ay weheliyaan maamulka jubbaland ayaa gacanta ku dhigay rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kadib howlgalle ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeelle waa jubbada hoose guddiga loo xilsaaray baaritaanka dadkii lagu laayay duleedka degmada balanballe ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan dhacdadaasi qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamulada dalka ayaa shirar ka wadaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wararka dibadda duhurnimadan sibaydiinaysana waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya weerar khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay dalka afghanistan waa duhurnimaha sabtiyaha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkana iyagiioo fidsan hogaamiyaha koonfur galbeed soomaaliya iyo wafdigu hogaaminaya ayaa goordhow safar ku tegaya magaalada xudur ee gobolka bakel wariyaheyna xasan kulmiye ayaa goordhow iga warmay aad ay ufamarsan tahay waa ku dhowahay waxaa hadda lagu soo wajahaan magaalada xudur madaxweynaha dowlad dowlada koonfur galbeed waxaana uu la socdaa wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha golahiisa wasiirada iyo xildhibaanada marka waxaa la fil waxaa la filayaa sacadaha koo socda inuu soo gaaro magaalada xudur xaalado bini aadamnimaha ka jirta xudur marka xaaladahaasaa in loo furgalaa la rabaa insha allah daqiiqado ka bacdi wuu imaanaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Eh, sida ugu dhaqsiya waxa waaye xaalad bani aadinimo oo degdeg ah ka jirto marka xaaladahaas bani aadinimada degdeg ah wuxuu eh, wuxuu rabaa inuu wax ka qabto Eh, madaxweynaha sida la filayo deegaanka wax gaadiid oo badeecaha soo galaysa ma lahan oo aan ka ahayn wax cirka laga keenay marka baabuurtii oo ugu dambeysay ku dhawaad soddon gaari ayaa darad lagu gubay wadada u dhexeysa heelbarti iyo xudur marka arrimahaas oo caqabadaas oo al-shabaab ay ku hayaan ayaa u foorgal raba insha allah saacadaha soo socdana waa waxa uu soo gaari doonaa eh, degmada xudur Eh, ujeedku waxa waaye deegaanka eh, bakhaarada iyo dukaamada laga ganacsado wax yaalo oo eh, ii sheegay raashiina ma jiro Eh, dadkii waxay ka cabanayaan eh, adeegii oo bulshadayda ma lahan Eh, sida bariiskii burkii eh, sokortii waxaas dhan hadda haddii la- eh, la dhaho meeqaa la gadaa hadii la dhaho kiiladii waxa ay joogtaa ku dhawaad eh, laba doolar ay joogtaa halkii kiilo Eh, ku- eh, tan kale eh, gaadiidka wax lagu lagu shubaayo ma lahan sida shidaalka marka dhibaataas kaga jirta deegaanka
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheenna xasan kulmiye oo kasoo waramayey garoonka diyaaradaha xudur kaasoo goordhow la filayo in uu soo gaaro madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya qaramada midoobay ayaa xil cusub u magacowday ergeygii qaramada midoobey ee dowladda soomaaliya ee dalka ka xidhiisa cabdiraxmaan koronto ayaa faahfaahinta warkan haya xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa xil cusub wuxuu u magacaabay nicholas haysam oo dowladda federaalk soomaaliya ee dalka ka ceeris sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii bogga african news oo si weyn kaga faalooda arrimaha qaaradda africa ayaa waxaa lagu daabacay in nicholas haysam oo koonfur africa u dhashtay loo magacaabay in uu noqdo ma- am- inuu noqdo madaxa howlgalka qaramada midoobay ee waa jimciyadda qormaha ka dhexeysa ee suudaanta koonfureed nicholas haysom oo dhashtay sanadkii kun sagaal boqol konton iyo labadii islamarkaana ah lixdan iyo sagaal sano jir ayaa waxa uu bedeli doonaa david sararar ka oo u dhashay dalkaasi new zealand islamarkaana sanadihii ugu dambeeyey ka shaqeynayay qaramada midoobay xafiiska koonfurta suudaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa nicholas hoysam waxay dalka ay ka celis sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii kadib markii ay ku eedeysay inuu faragelin uu ku hayo arrimaha gudaha dalka haysom ayaa waxaa horey uula soo shaqeeyey labada suudaan ee suudaan waa jamhuuriyadda suudaan iyo suudaanta koonfureed howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa ah kan ugu qarashka badan dhammaanba howlgallada la midka ah ee haatan ka socda dalka soomaaliya waxaana la sheegaa in miisaaniyadda ku baxda ah qaramada midoobey xafiisyada ay ku leedahay dalalka qaaradda afrika in in waxaa lagu qiyaasay hal bilyan iyo toban iyo todoba kun oo askari islamarkaana qarashaadka miisaaniyadda ku baxa ay tahay mid aada u badan sidoo kale warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay waxaa jira talooyin la xiriira in hoos loo dhigo askarta islamarkaana la gaarsiiyo shan iyo toban kun oo askari ha- maadaama haatan ay yihiin toddoba kun oo askari nicholas haysom ayaa sanado bad waa muddo sanad ah waxa uu ka shaqeynayay ah, gudaha dalka soomaaliya balse doorashadii ka dhacday maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana lagu doortay madaxweyne cabdicasiis laftagareen ayaa wuxuu si kulul u kaga hadlay arrimaha koonfur galbeed soomaaliya iyo doorashadii iyo rabshadihii ka dhacay xarigii mukhtaar robow cali abuumansuur oo al-shabaab ahaa balse markii dambe isku soo dhiibay dowladda soomaaliya iskuna soo sharaxay xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya haysom ayaa xilligaas waxa uu sheegay inaan la aqbali karin wixii ka dhacay magaalada baydhabo ee caasimadda kumiilgaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana doorashada sida boobka aheyd ee kaga dhacday koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyadda ay qaadi doonto dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale dowladda iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya lagula xisaabtami doono dadkii shacabka ahaa ee lagu dilay kuwana lagu dhaawacay kuwana xabsi lagu geliyey kadib rashadi- rabshadihii ka dhacay magaalada baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya tan iyo markaas dowladda federaalk soomaaliya ayaa laba kun iyo sagaal iyo tobankii warqad ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in dalka ay ka ceelisay nicholas Frank- frank haysom islamarkaana qaramada midoobey ay ugu baaqaysa in safiir cusub loo soo magacaabo arrimaha soomaaliya
xilka haatan loo magacaabay ee suudaanta koonfureed waxaa joogto ka ah rabshadaha salka ku haya loolanka qabiilada kuwa oo ah midda ugu saameynta badan ee haatan halkaas ka jirta waxaana laisku hayaa dowladnimada sidoo kalena kaabayaasha dhaqaalaha iyo hirgelinta nima- nidaamka dimu- dimuqraadiyadda iyo xisbiyada ayaa saameyn ku leh dalka koonfurta suudaan waxaana la aaminsan yahay nicholas haysom oo dhashay dalkaasi koonfur afrika in arrimahan uu xalin doono islamarkaana shaqooyinkii uu gabay david shraar oo new zealand u dhashtay inuu meesha uu ka bilaabi doono ciidamada kumaandooska xoogga dalka ayaa howlgallo xasilinta amniga la xidhiira ka wada degmada balanballe ee gobolka galguduud xilli ay baadigoob ugu jiraan maleeshiyaad dad ku laayay deegaanka xersiluge zakariya xasan ayaa faahfaahinaya saddex iyo tobankii bishan ayay ahayd markii inta u dhexaysa degmooyinka balanbale iyo gurceel lagu dilay dad shacab ahaa oo tiradoodu gaaraysay lix ruux halka kuwo kalena lagu dhaawacay dhanka kalena baaritaano ballaaran ayaa maanta ka socda degmada balanbale ciidamada ammaanka degmada balanbale ayaa wada baaritaano xoogan iyagoona baaritaanadan ka wadaan wadooyinka ka baxa degmada balanbale gudoomiyaha degmada balanbale oo la hadlay warqabadka warbaahinta simba ayaa sheegay in maanta ay degmada balanbale ka wadaan baaritaano ballaaran ciidamada ammaanka ee degmadaasi balanbale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in baaritaankii lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey falkii lagu laayay dadkii shacabka ahaa ee ka dhacay deegaanka xirsi lugay ee toddoba kiilomitir u jira degmada balanbale ee gobolka galguduud sidoo kale gudoomiye Balan- gudoomiyaha degmada balanbale oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inaysan weli gacanta ku dhigan dad lagu tuhmayo inay ka dambeeyaan falkaasi balse gudoomiyaha waxa uu sheegay in la haatan uu howlgal ku socdo isagoona sheegay in howlgalka iyo weliba dadaalada ay ku baadigoobayaan dadkii falkaasi ka dambeeyey ay wadayaan joogteyna doonaan
runtii een, degmada balabale waxaa jooga ciidan dowladeed oo ku raad jooga dambiyo badan oo ka dhacdhacay deegaanka balabale in la dildiray kuwa u dambeeyey iyo kuwa ka horreeyey iyo wax oo dhan Een, ciidamo ku raad jooga ayaa jooga ilaa iyo haddana kolley wax ay qabteen lama arko laakiin kolley iyagaa shaqadooda wata meel u marhayaan iyaga howlgalkan intii laba iyo saddex beriba waa socday Een, horena waa u wadeen oo sidii saraakiishii hore ay u dhimatay een, meeshii lagu diray saraakiishii iyo degaamadaasi udadow bay joogeen Een, haddana laga habeen waxay hoydeen magaalada balabale inaga kolley waxaan ognahay oo hadda la qabtay ma jiraan Een, laakiin waa kolley hawl bay wadaan ciidamadu xaaladda hadda waa waa ka xasiloon tahay wax damboo dhacay ma jiraan Een, haddii waxaa socda wadahadallo iyo baadigoob iyo dadaalaa socda
taanadan ayaa kusoo aadaya iyadoo maalmo ka hor lagu laayay dad shacab ahaa deegaan u jira toddoba kiilomitir degmada balanbalo oo ah degmo ku taal bartamaha soomaaliya ee una dhow xadka soomaaliya iyo etoobiya waxayna degmadu dhacdaa qiyaastii sagaashan kiilomitir iyadoona dhanka galbeed kaga beegan magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobol galgaduud weerarkaasi lagu laayay dadka shacabka ahaa ayaa sida la sheegay ahaa mid salka ku haya aanooyin qabiil ciidamada dowladda oo ay weheliyaan maamulka jubbaland ayaa gacanta ku dhigay rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kadib howlgalla ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose axmed ibraahim xasan ayaa qaadadhigaya
wararka aan ka helino gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland ayaa waxay kusoo waramayaan in halkaasi maanta ay ciidamada dowladda ee maamulka jubbaland ay ka sameeyeen baaritaano lagu baadigoobayay rag la sheegay inay ka mid ahaayeen dagaalyahanada al-shabaab kuwaas oo dhowaanahanba weeraro ka fulinayay gobolkaasi al-shabaab ayaa waxa ay muddooyinkaanba weeraro ka fulinayeen deegaanada hoos yimaada gobolka jubbada hoose ee maamulkaasi jubbaland iyagoona weeraradooda inta badan ka geysanayay xarumaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa kenya ee soomaaliya u jooga nabad ilaalinta mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa howlgalka oo waraysi siiyey warqabadka idaacadda siimbo ayaa waxa uu sheegay in ay howlgalka wadaan ayna ku raad joogaan dad badan oo lagu tuhmayo in ay qayb ka ahaayeen weeraradii laga fuliyey gobolkaasi isagoona sheegay inay hadda gacanta kusoo dhigeen qaar badan oo lagu tuhmayo in ay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab waxaana uu sheegay in ay dhowaan soo bandhigi doonaan ayaga ciidanka waxa kusoo riday waana la laayay oo ayagiibaa maaragtay meesha meydkoodii lagu laayay oo wax dada shacaba waxba kuma naqanin sidaan weli xogtooda hayno Eh, kadibna waa laga daba tegay oo duurka laga daba tegay oo ayagiibaa maaragtay qeyb laga qaqatay marka warbixintu waa xaqiiqo weyn baan ku siinayo dowladda way socdeen waxay ka socdaan eh, deegaanada jooraga oo dhan iyo kuwa jubbaland eh, annaga jooragan joognaa qaybta waxaan joognaa eh, qayb- qaybta degmada badda adaan joognaa iyo nawaaxigeeda kulbeyow hooseygo eh, kubaa deegaamada duurka hadda laayad sidoo kale eh, labta horaaga jeer iyo meelayaal ay ku dhumaalaystaan oo markii maaragtay eh, falal qorsheynayaan ay ku dhumaalaystaan meelahaas duurka ah nooga daba tagnaa khasaaruhu wuu jira al-shabaab xaggeeda eh, annaga wax khasaara haba yaraatee mana soo gaarin si- sideedaba waxay yaqaanaan eh, dagaal gurila fortress la dhaho gaadma oo fulinimo ah oo intay xabada soo ridaan habeenka ay cararaan kadibna maalinkii baan raad qaadnaa Eh, maalinimadii shalay ahayd ayaa dhaawac lagu qabtay eh, laba nin oo muuqaalkooda aad arki doontaan sidoo kale dhowr nin baa ku dhimatay oo la laayay oo maaragtay eh, duurka looga daba tegay kuwo kale oo iyaguna naga aanan weli maaragtay soo qabanin oo raadkooda kusii daba jirnana way jiraan Eh, xaqiiqadoodii iyo maaragtay arrintaas ingiriisiyadeedana dadka shacabka ah aad ka ogaan kartaaba sugo iyo kulbiyo iyo deegaanada duurka ah sida eh, laayad iyo lagta caan oo leh eh, aagaasay dagaaladu ka socdaan Eh, meelaha ay ku dhumaalaystaan baa looga daba tagaa marka waa sida aan kuu sheegay ilaal arrinkaas eh, anigu waxaan joogaan kaala hadlayaa deegaanka badhaadhe iyo nawaaxigiisa mas-uuliyiinta ka howlgasha aad ka jawaabi karta oo aad u ixsaan haddii alla
si kastaba haatee howlgalkan ay sameeyaan ciidamada howlgalkan ay sameynayaan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli dagaalyahanada al-shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ka fulinayaan deegaanada hoos yimaada gobolkaasi jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxaana al-shabaab ay dhowr jeer weeraro ay ka fuliyeen deegaanada hoos yimaada gobolkaasi iyagoona inta badan weeraradooda aa weeraradooda ku qaada xarumaha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin gobolkaasi
maamulka gobolka hiiraan ayaa si kulul uga hadlaya dad isugu jira shacab iyo askar oo ciidamada dowlad deegaanka ay ka afduubteen xadka itoobiya ee gobolka hiiraan cali jeyte cismaan gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan oo ku sugan magaalada feerfeer ayaa sheegay in ciidamada liyu boolis ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ay dhibaatooyin kala duwan ka geystaan xaduuda u dhexeysa labada dal gaar ahaan meelo ka mid ah gobolka hiiraan ciidamada liyu boolis ayuu ku eedeeyey in maalin walba dadka iska xirtaan kuwaas oo uu sheegay inay yihiin shacab aan waxba galabsan waxuuna tilmaamay inta u dhexeysa deegaanada xudey iyo weliba wegle ay ciidamada ka afduubtaan dad shacab ah oo aan waxba galabsan waxa uu sheegay gudoomiye cali jeyte in ciidamada liyu boolis ay si sharci dara ah ku afqafaasheen dadka waa dadkaasi gudaha dalka soomaaliya isagoona sheegay inaysan jirin cid arrintaasi kala hadashay oy ka tirsanaa maamulka dowlad deegaanka soomaalida dalka ethoobiya
qaybta saddexaadna waxay ahayd dad ku xiran feerfeer etoobiya oo shacab iyo ciidanba isugu jira oo meesha laga qabtana ay soomaaliya tahay sababta loo qabtana aanaan garanayn ilaa haddana cid lagala hadasha aan weyne haddaan farriin kasta u dirnay dabcan ayadana intaa uma dhaafayo wixii intaa ka ka dambeeya dee waxay la tahay si dowladnimo ama xafiis ahaanaanu xisaabtami doonno waxaan aaminsanahay si afduuba dadka in lagu haysto ee aan si nidaama loo marin afduub baa lagu haystaa sababtu tahay askari beer ka qodanaya beeraha soomaaliya ku yaalla ee xodowagle xuduudda soomaaliya waxay martaa burdhiilna waxay xagga ka xigtaa saddex kilomitir iyo abaaf waxaa ka martaa burdhiinle waxay mart- waan garanaynaa meeshii marta bu- xuduudda soomaaliya ciidanka ayagoo garanaya intaas maalin walba inta soo gudba xuduudda soomaaliya ka qabanaya dad de waxay ila tahay isriixriixii soomaaliya ka jiray qayb ka mida waaye waxa dadka lagu qabanayaae sifo sharciya looma marin annagu marka ugama jawaabayno hab la xiriira arrintaasi waxaan uga jawaabi doonaa hab dawliya haddii aan laydno waxaan mari doonaa wasaaradda arrimaha dibadda nidaam saxa aanaan uga jawaabi doonaa dowladda federaalkaana ka mas-uula cirka iyo dhulka iyo badda intaba dowladda federaalka ka mas-uula
dhinaca kale cali jeyte cismaan gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in falalka ciidamada maamulka dowlad deegaanka soomaalida ay ka wadaan xuduudda labada dal ay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed oo ay ka dhalanayso cawaaqib xun haddii aan si deg deg ah wax looga qaban gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sheegay in maamulka ahaan ay ka jawaabi doonaan falalka ciidamada new boolis ay ka wadaan deegaanada ku teedsan xuduudda labadaasi dal
federaalka etoobiyana waxaan leeyahay xuduudda ayagaa ka mas-uula ciidamana waa u joogaane ha xakameeyeen xuduudda xuduudda etoobiya ha xakameeyeen hana la ilaaliyo mar horena waan sheegaye madax bannaanida soomaaliya ha la dhowro xorriyadda soomaaliya ha la ilaaliyo dad shacaba iyo dad ciidama halkaa laga qabtay afduubay ugu xeran yihiin halkaa magaalada ugu xeran yihiin uguma xirna sifa sharciya ma ugu xirna waa askari waa fasax taliyiisii wuxuu joogaa halkan uu joogaa abaandulihi guutada cid kale xaajootana wuu leeyahay annagana cid kale xaajootaan weyne halkaasuun afduub ku xeran yahay tuuladaasuu ku xeran yahay meeshaa degmadaasuu ku xeran yahay waxaan kor u sheegaynaa oo annaan ka gaabsanayn galabta arrimahaasi waxay keenayaan cawaaqib xumay keenayaan cawaaqib xumo si badan dadka u saamaysay keeni doonaan waxaan leenahay dadka afduub- afduubka loo hayo hala soo daayano hala soo daayo dadka afduubka loo hayo is nimanka la yidhaahdee waxay ka shaqeeyaan annaan garanayn iyo niman maxaa la yidhahda daaqdaaqimee la yidhahdaa i don't know dad oo maalin walba xuduudda soomaaliya aad moodeen macdani ugu daadsan tahay labaatan firi tuulada abaalay lix iyo toban kilomitir iyo bar ayay ku jirtaa gudaha soomaaliya calan aana ka taagan etoobiya aan soomaaliya aan ciisan lahayn ayaa ka taagan ma gara karna sababta looga taagano ma gara karno sababta looga taagan lix iyo toban kilomitir iyo baray gudaha
hadalka gudoomiye cali jeyti ayaa kusoo beegmaya xili dhowaanna la xaliyey isku dhacyo ka dhacayay xuduuda xadka ay wadaagaan hiiraan ay la wadaagto dowlad deegaanka soomaalida waxaana dhowr jeer hore ka dhacayay dagaalo u dhexeeya ciidamada new boolis iyo dadka deegaankaas oo sheegtay in dhibaatooyin ba-an ay ku qabaan guddiga loo xilsaaray baaritaanka oo dadkii lagu laayay duleedka degmada balanballe ayaa soo saaray warbixin ordhaca kaasoo kaga hadlayaan dhacdadaasi gudiyada labada waa gudiyada labada ahaa ee loo xilsaaray dhacdooyinkii deegaanka xirsilogey garabka aaday dhanka gurcel ayaa ku simaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid uga warbixiyey halka ay waxmarayaan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug axmed xasan cali ayaa sheegay kulamadii ay la qaateen waxgaradka reer gulceel ee ugu horeeya ogaaska inay guulo isfahan ay kasoo gaareen waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka degmada gurceel ay la kulmeen ay soo dhiibeen fariin ah in maamulka galmudug ay wax ka qabato dhibaatooyinka dilalka ee kasoo laalaabtay waa deegaanada maamulka uu hogaamiyey axmed cabdi kaariya qorqor ee galmudug sidoo kale waxa uu sheegay in muddo toddobaada kadib ay dib ugu laaban doonaan degmada gurceel iyo si odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada ay ugala hadlaan xilgaarista xalka gaarista dhacdadii dadka shacabka ah ee dhowaan lagu dilay dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid oo isna la hadlay ayaa ballanqaaday in maamul ahaan ay gacan kusoo dhigi doonaan dadkii ka dambeeyey dilaalka xadka dadkii shacabka ah ee si cadaaladna loo horkeeni doono dhowaanahan lasoo dhaafay ayaa deegaanada maamulka uu hogaamiyey axmed cabdi kaariya qorqor ee galmudug waxaa kusoo lallaabanayay culeed beeleedyo iyo dilalka hanooyinka qabiilka iyadoo ay ku guuldareysteen madaxda maamulka galmudug oo qorqor ugu horeeyay wasiirka amniga maamulkaasi in ay wax ka qabtaan dilalka iyo dagaalada kusoo lallaabanaya maamulkaasi guud ahaan dhegeystayaal waanaga intaa warkii duur oo aad kala socoteen raadiyaha simba warka waxaa soo saaray halkaana idinala socodsiinaya anigoo anas maxamed soman ah maxamed ee kalfaa farsameynaya cidda warka iyagu seego waxay dib uga daalacan karaan barta internetka aan ku leenahay ee w w simba dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayaga